iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka sagaalaad ee korintoska koowaad wixii rasuulkii xaqiisu ahaa ayuu sii daayey miyaanan xor ahayn miyaanan rasuul ahayn miyaanan arkin rabbigeenna ciise miyaydnaan ahayn shuqulkayga xagga rabbiga xataa haddaanan kuwo kale rasuul u ahayn idinka waa idin ahay waayo waxaad tihiin shaabadda rasuulnimadayda xagga rabbiga daafacaaddayda aan kuwa i imtixaama iskaga daafaco waa tan miyaanan annagu jid u lahayn inaannu wax cunno oo wax cabno miyaanan jid u lahayn inaannu haweenay walaal ah kaxaysanno sida rasuullada kale iyo walaalaha rabbiga iyo kayfas ay sameeyaan mise aniga iyo barnabas oo keliyaan jid u lahayn inaanan shaqayn askarigee baa qarashkiisa weligiis iska bixiya yaa beer canab ah beera oo aan midhaheeda cunin ama yaa ari daajiya oo aan caanaha adhiga dhammin waxyaalahaas ma sida dad baan u leeyahay oo sharciga miyuusan waxyaalahaas oo kale lahayn waayo waxaa ku qoran sharciga muuse waa inaadan dibiga af xidhin markuu sarreenka burburinayo ma ilaah baa debiyada oo keliya dhowra mise innagoo dhan buu inoola jeedaa hubaal aawadeen baa loo qoray waayo kan beerta qodaa waa inuu rajo ku qodo kan tumaana waa inuu tumo isagoo rajaynayo inuu wax qayb u helo haddaannu idinku beernay waxyaalaha ruuxa ma wax weyn baa haddaannu waxyaalaha jidhka idinka urursanno qaar kale hadday waxaas jid idinku leeyihiin miyaanan annagu si ka badan idinku lahayn hase ahaatee waxaannu jidka ah kuma aannu isticmaalin laakiin wax walba waannu u dulqaadannaa inaannan sinna u joojin injiilka masiix miyaydnaan ogeyn kuwa waxyaalaha quduuska ah ka shaqeeya inay macbudka wax ka cunaan kuwa meesha allabariga ka adeegaana inay meesha allabariga qayb ku leeyihiin sidaas oo kale rabbigu wuxuu amray in kuwa dadka injiilka ku wacdiyaa ay injiilka ku noolaadaan laakiin waxyaalahaas midkoodna kuma aan isticmaalin haddana waxyaalahan u qori maayo in sidaas la ii yeelo waayo waxa ii roon inaan dhinto intii nin unfaankayga ka dhigi lahaa wax aan wax ka jirin waayo haddaan dadka injiilka ku wacdiyo wax aan ku faano ma aha waayo wax baa i qasbaya maxaa yeelay waa ii hog haddaanan dadka injiilka ku wacdiyin waayo haddaan waxaas ku sameeyo doonistayda aawadeed abaalgud baan helayaa laakiin haddaanan doonnistayda ku samayn weli wakiilnimo baa laygu aaminay haddaba abaalgudkaygu waa maxay waa in markaan injiilka dadka ku wacdiyo aan injiilka ka dhigo iibla'aan si aanan ugu wada isticmaalin waxa ii jidka ah xagga injiilka aad buu ugu dadaalay inuu dad u jiido masiix waayo in kastoo aan xor ka ahaa dad oo dhan dhammaan ayaan addoon isaga dhigay si aan qaar kaloo badan u soo kordhiyo yuhuudda waxaan u noqday sida yuhuudi oo kale si aan yuhuud kale u soo kordhiyo kuwa sharciga ka hooseeyana sida mid sharciga ka hooseeya ayaan u noqday aniga oo aan sharciga ka hoosayn si aan kuwa sharciga ka hooseeya u soo kordhiyo xagga kuwa aan sharciga lahayn sida mid aan sharci lahayn ayaan u noqday anigoo aan ahayn mid sharci la xagga ilaah laakiin sharci leh xagga masiix si aan u soo kordhiyo kuwa aan sharciga lahayn xagga kuwa itaalka daran waxaan u noqday mid itaal daran si aan kuwa itaalka daran u soo kordhiyo dadka oo dhan ayaan wax kasta u noqday inaan si kastaba qaar ku badbaadiyo wax kasta waxaan u sameeyaa injiilka aawadiis si aan u noqdo mid injiilka la qaybsada iyaga dadaalka loo baahan yahay si loo lib helo miyaanad ogayn in kuwa tartan ku ordaa ay wada ordaan laakiin mid unbaa dheefta hela sidaas u orda inaad heshaan kii cayaarta aad ugu dadaalaa wax walba ayuu iska dhowraa kuwaasu haddaba waxay sidaas u yeelaan inay taaj dhammaanaya helaan innaguse waxaynu helaynaa mid aan dhammaanaynin haddaba anigu uma ordo qasdila'aan uma faydhtamo sida mid dabaysha ku dhufanaya laakiin jidhkaygan dhiba oo addoon ka dhiga si markan qaar kale injiilka ku wacdiyo aan qudhayda lay diidin